بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله فصل وإذا طلق امرأته واحدة أو اثنتين فله مراجعتها ما لم تنقض عدتها وإذا طلق امرأته هدو حاسكي سفره واحدة أي طلقة واحدة هل طلقة هدو فره aw itnatayni ama laba uu furo falahu wuxuu leeyahay muraajacatuhaa soo celinteeda ayuu leeyahay maa lam tanqadi ciddatuhaa intaysan ciddadeeda dhammaanin faida inqadat ciddatuhaa hadday ciddadeeda dhammaato xalla lahu nikaaxuhaa waxaa u bannaan inuu soo guursado bicaqdin jadiidin meher cusub uu ku soo guursado wa takuunu macahu maciisa ayay noqonaysaa calaa maa baqiya wixii haray oo min aalaaqi furiinkii ka haray ayayna kula joogaysaa calaa maa baqiya min aalaaq alaaqii wixii ka haray ama wixii alaaqi ka mid ah oo u haray ayay kula joogaysaa yacni dalqadihii u baaqiga ahaa ayay kula joogaysaa fain allaqahaa alaaan hadduu saddex furo saddex dalqa hadduu ku furo lam taxila lahu u xalaal noqon mayso ilaa bacda wujuudi khamsi sharaa'id ilaa markii shan shardi la helo kadib mooyaane shardiga koowaad inqidaa'u ciddatihaa minhu waa inay dhammaato ciddadiisa asiga ay ka ciddo tirsanayso ciddadeeda waa inay dhammaato minhu asiga ay ka ciddo tirsanayso wa taswiijuhaa bikayrihi iyo guursigeeda asiga kayrkii ay guursanayso wa dukhuuluhu bihaa iyo midkan dambe guursatay galmada u galmoonayo wa isaabatuhaa iyo asiibiddeeda bimacnaa galmadii jimaaci buu ka wadaa wa baynuunatuhaa minhu iyo ninkan dambe inay ka go-do macnaha ay ka faaruqdo ama dalaaq ama geeri iyo wixii la mid a wa inqidaa'u ciddatihaa iyo ciddadeedu inay dhammaato minhu ay min azawji thaani ninkii labaad ciddada ay ka dirsanaysa ay dhammaato shantaa shardi markii la helo ayay waxaa xalaal ay u noqonaysaa ninkii hore inay u noqoto wuxuu leeyahay sheikhu raximahullah waidaa طallaqa imra'atahu waaxidatan weli waxaan ku jirnaa maa yatacallaqu biطalaaq hadduu xaaskiisa furo waaxidatan ay طalqatan waaxida hal طalqa hadduu furo aw itnatayni ama laba uu furo hadduu hal dalqa furo uu soo ceshto uu mid labaad furo waa cala almadhab الصaxiix laakiin calaa madhab اlmualif muxuu ula jeedaa hadduu hal dalqa ku furo ama labaan kugu furo ou yidhaahdo midda kalena waa waxbay ka qabaan oo ah hadduu inta hal dalqa ku furo soo celiyo ou mar labaad furo laba dalqa way dhacaysaa bay leeyihiin ayaga laftigood taa way la qabaan culimmada kale laakiin middaan ah saddexdaa isla dhacaysa ama labadaa isla dhacaysa ayaa khilaaf ka jira hadduu marka xaaskiisa furo hal dalqa uu ku furo ama laba uu ku furo wuxuu xaq u leeyahay inuu soo raajici soo celiyo yacni wuxuu ka wadaa saddexda haddaysan ka dhammaan laba dalqaa ka tagtay hal dalqaa u harsan ama hal dalqaa ka tagtay laba dalqaa u harsan wuxuu xaq u leeyahay muraajacatuhaa soo celinteeda maa lam tanqadi ciddatuhaa soo celinteeda waqti walba xaq uma lahane haddaysan ciddadeeda dhammaanin wey intay ciddada ku jirto wuxuu xaq u leeyahay inuu soo ceshado waa intay ciddada ku jirto asiga ay ka cidda tirsanayso oo allah subxaanaه wa tacaala ciddadu u xadeeyey ay ku dhex jirto waa saddexdii xayd intay ku dhex jirto haddii uu soo ceshanayo way u bannaan tahay inuu soo ceshado waa haddii hal dalqa ay ka tagtay ama laba ay ka tagto mid u dhimanta ama laba u dhimanta faida inqadat ciddatuhaa hadday ciddadeeda dhammaato hadduusan soo celin hal dalqu ku furay meeqaa u dhiman labaa u dhiman ma soo celin waa ka leexday ilaa ay ciddadeedii dhammaatay markay ciddadeeda dhammaatay kadib wuxuu damcay inuu soo celiyo inuu soo celiyo markaa ma u furan tahay may soo celin uma furna dariiq kalaa u furan shiikaa sheegay wuxuu yidhi faida inqadat ciddatuhaa hadday ciddadeeda dhammaato xalla lahu xalaalba xalla lahu nikaaxuhaa waxaa ninka xalaal u ah nikaaxuhaa gabadha nikaaxeeda waxaa xalaal u ah inuu soo nikaaxsado bicaqdin jadiidin meher cusubna uu kusoo nikaaxsado ayaa u bannaan waa aroos cusub iyo meher cusub waay sida wuxuu ula dhaqmayaa gabar markaa uu soo guursanayo o kale oo weligeeda uu ka doonayaa oo meher cusub ayuu ku mehersanayaa oo waxaa laga rabaa meherkii ama sadaaqii ayaa laga rabaa wax walbaahi waxay u noqonayaan kow inuu ka soo bilaabo wa takuunu macahu asiga maciisay ahaanaysaa waxay kula joogaysaa calaa maa baqiya wixii haray oo min aalaaqi alaaqa hadduu laba hore uga tagtay ciddada markay dhammaato uu soo guursado meeqaa uga hars ugu harsan hal dalqaa ugu harsan halkaas dalqou kula joogaya waa ku fura mar dambe hadduu yidhahdo khalaas waa baa-inay noqona markaas baa-inay noqonaysaa markan dambe uu soo guursanaayo saddex cusub u bilaabmi mayso wuxuu kula joogayaa calaa maa baqiya min aalaaq wixii haray ee alaaqii hore ahaa wixii dalaaqii hore ka haray ayuu kula joog ayuu maaratay kula joogaysaa haddii ay ninkii markuu furay oo ciddadii ay ka baxday ayadoo wax u harsan yihiin waxbaa uga harsanaa maalan hal dalaquu ku furay labaa uga harsaneyd ciddadii bay ka baxday markay ciddadii ka baxday ayay nin kala guursatay asiga sooma guursanay nin kale guursatay ninkii kalea soo furay asigay usoo noqod macnaa asaa guursaday markii kii dambe uu soo furay ayaa ninkii hore guursaday meeqay markaa kula joogaysaa halkiiy kula labadiiy kula joogaysaa hadduu laba hal ku furay labay kula joogaysaa hadduu saddex ku furayna yani hadduu laba ku furana halay kula joogaysaa waa tii horey la mid ah xataa hadday nin kale soo guursato waa isku mid xataa hadday nin kale soo guursato oo ninka kale soo furo midda hore ay ku xukunta wixii hore ee u haray ayay ninka dambe ninkeedii hore kula joogaysaa waxba isbedeli maayaan waa hadday rajciya tahay laakiin hadduu saddex ku saddexdii dalqa ay ka dhammaatay ay nin kale soo guursatay ninkii kale ay kala tagaan oo asiga markaa kadib uu guursado meeqay markaa kula joogaysaa meeqo dalqa meeqou haystaa marka markaa saddexdii u haystaa markaa saddexdiibu haystaa fa ida inqadat ciddatuhaa hadday ciddadeeda dhammaato xalla lahu ay lirajul ninka waxaa u xalaala nikaaxuhaa nikaaxeeda bicaqdin jadiidin caqdi jadiida inuu kusoo nikaaxsado wa takuunu macahu ninka maciisa ayay ahaanaysaa calaa maa baqiya wixii haray ayay kula joogaysaa oo min aalaaqi alaaqa furinkii wixii ka haray ayay kula joogaysaa fa in allaqahaa hadduu furo hadduu xaaskiisa furo alaaan saddexa uu ku furo macnaha hadday saddexda ka dhammaato saddexda maxay uga dhammaanaysaa khilaafkeeda waa soo mara laakiin hadday saddexda ka dhammaato oo hal dalqo u harsan aysan jirin lam taxilla lahu xalaal uma ahan ninkaasi inuu guursado ilaa bacda wujuudi khamsi sharaa'id ilaa markii la helo shan shardi kadib mooyaane shan shardi markii la helo kadib unbay xalaal u noqonaysaa ka hor xalaal uma aha waa haddii dalaaqu dhammaado saddexdiiba hadday ka dhammaato waxaa loo yaqaanaa waa baa'ina hadday baa'ino noqotona wax soo celinoo ugu dhiman lama arko ma soo ceshan karo khalaas dalqadii waa ka dhammaadeen sidee marka suuragal ugu noqonaysaa ninkaasi gabadhaasi saddexda uu ku furay ama saddexdii ay uga dhammaatay inuu ku guursado shan shardi markii la helo ayay u bannaanaanaysaa shantaa shardi haddaan la helin ama qaybo ka mida la waayo uma bannaana inuu guursado shardiga koowaad waa inqidaa'u ciddatiha ciddadeeda waa inay dhammaato inqidaa'u ciddatiha minhu ciddadeeda inay dhammaato minhu ay ninkaas ka ciddo tirsanayso ninkaan saddexdii dalqa ka dhammaadeen ciddada ay ka tirsanayso waa inay dhammaato oo waqtigii ciddada ay ka baxdo waa kow shardiga labaad waxa waye wa taswiijuhaa bikayri in kayrkii ay soo guursato oo nin kale uga dambeeyo hadday ciddadii dhammaysato aysan nin kala guursan ma u bannaan tahay inuu guursado ama uu soo celiyo uma bannaana waa inay nin kale soo marto ninka kale guursigiisa keliya kuma filnee wa dukhuuluhu bihaa wa isaabatuhaa wa dukhuuluhu bihaa waa inuu u galmo yacnii u galmoodo sheikha hadda wa dukhuuluhu bihaa wa isaabatuhaa waa kala saaray wa dukhuuluhu bihaa wa isaabatuhaa waa isku cadfay yacni inuu u galo iyo inuu u galmoodo wa isaabatuhaa wuxuu ka wadaa jimaac iyo galmadii waay hadduusan u galmoon ma u noqon kartaa ninkii hore waa guursaday ninkan dambe waa mehersaday markuu mehersaday kadibna waa furay qabla dukhuul ayuu furay intuusan u galmoonin ka hor ma la leeyahay nin kale soo guursato ninkeedu hore waa u noqon kartaa maya lama dhahayo ma bannaana maxaa yeelay guur keliya hadda shardi maaha waxaa shardiya guur iyo galmo guurkuna waxaa shardiya inuu yahay nikaax saxiixa nikaax saxiixa waa inuu ku guursado ninkaa dambe una galmoodo haddaysan galma dhicin ninka hore xalaal uma aha fain طallaqahaa falaa taxilu lahu min bacdu xataa tankixa zawja gayrah xataa tankixa nikaaxa halkan maxaa lagu macneeyey alwaطu baa lagu fasiray oo jimaac iyo galmo ah waxaana sharaxaya xadiidkii nebiga alay slat slaam xataa taduuqii cusaylatahu wayaduuqa cusaylataki ou ka diiday nebigu sala اllah alay slam inay ninkeedii hore rifaaca u noqoto ilaa cabdiraxmaan ibni zabiir uu u galmoodo oo galma ay dhacdo marka galmadu waa shardi wa baynuunatuhaa minhu iyo inay baa-ino ka noqoto ka go-do minhu ay min azawji ahaani waa ninkii labaad waa ninkii dambe waa inay ka go-do wa talaaquhaa muusan dhihin shiikhu raxmat ullahi calayh ama wa talaaquhu lahaa muusan dhihin waa ninkii dambe inuu furo ma dhihin sababtu waa maxay uu dhihi waaye lafdigaana ka caamsan dalaaq keliya ma aha waxaa dhici karta inuu furo waxaa dhici karta in laga fasakho waxaa dhici karta inuu ka dhinto inta waa suuragal waxaa dhici karta inuu khulci dhaco oo aan soo marnay khulciga inuu faskhiga lamid yuusan dalaaq ahayn duruqdaas oo dhan waa duruq lagu kala tago soo maha oo ninkii naagta ku kala tegayaan dalaaquna qaybuu ka yahay haddii marka uu furo ninka dambe markuu u galmoodo kadib ama uu ka dhinto markuu u galmoodo kadib ama laga fasakho ama khulci la sameeyo shardigaasi haddii la helo ninka hore waa u noqonaysaa macnaa shuruuday ka mid taha waa baynuunatuhaa minhu buu ka cabiray marka baynuunada halkan kama wado inay baa-ino ninka labaad ka noqoto shardi maaha laakiin wuxuu ula jeedaa inay ka go-do ninkii dambe ka go-iddana duruqdaas oo dhan ayay leedahay wainqidaa'u ciddatihaa iyo ciddadeeda inay dhammaato ay ka ciddo tirsanayso minhu ay min azawji ahaani ninka labaad ninkan dambe markuu furo ama uu ka dhinto ciddaa la rabaa inay ciddo tirsataa la rabaa soo maaha idan waa inay ka ciddo tirsato ciddadaasi ay tirsanaysana waa inay ka dhammaato haddii ninka dambe uu furay laakiin ay ciddadii ku jirto mau bannaan taha ninka hor inuu guursado uma banaana inuu guursado uma banaana iyadoo ciddo ku jirta marka waa ciddadii inay ka dhammaato meeqa shardi waa intaasi intaas shan shardi waa shantaas shardi markii la helo waxay xalaal u noqonaysaan lizawji alawal ninkii hore inuu guursado markaasay u bannaanaanaysaa ilaahay subxaana wa tacala aanu ku sheegay fii kitaabihi falaa taxilu lahu min bacdu fain طallaqahaa falaa taxilu lahu min bacdu xataa tankixa zawja gayrah falaa taxilu lahu xalaal uma ah ninkii hore ilaa ay nin kale soo guursato guursiga ninka kale ee guursanaysa marka ay waxyaabahan la socdaan ninka kale goormay guursan kartaa waa markay ciddada ka baxdo ciddadii markay ka baxdo ninka kalena guur keliya miyaa shardiya mase galmaa la socda waa inuu galmo la socdo waa in ninkii hore ay kala tagaan duruuqdii ay ku kala lagu kala tegi lahaa sharciga mid ka mid ay ku kala tagaan waa in markay kala tagaan ay ka ciddo tirsato ciddadiina ay dhammaysato oo ciddadii ay ka baxdo markaa kadib ayaa waxa u bannaan ninkii hore inay u noqoto faslun waidaa xalafa hadduu ku dhaarto anlaa yata'a zawjatahu inuusan zawjadiisa u galmoonaynin mutlaqan waqtiba kuma xidhin mutlaqan wuxuu yidhahda u galmoon maayo waa ka dhaartay ow muddatan ama wuxuu ka dhaartay muddo tasiidu ka dheeraada calaa arbacati ashhurin afar bilood fa huwa ninkaasi muulin waa nin iilaa sameeyey muulin bimacnaa waa nin xaaskiisa ka dhaartay oo ka go-ay wa yu-ajalu lahu in sa'alat daalika arbacata ashhur wa yu-ajalu lahu waxaa loo dibdhiga waa loo dibdhigayaa ninka in sa'alat daalika hadday gabadhii weydiisato waa la dibdhigayaa arbacata ashhurin afar biloodaa loo dibdhigaya macnaha hadday weydiisatay tiraahdo ninkayga inuu ila dhaqmaan rabaa waxaa la leeyahay ama asiga loo dibdhigaya oo loo kaadinaya muddo afar bilooda afar biloodoo ka bilaamaysa markuu iilaaga sameeyey ka bilaamaysa uma yukhayaru kadibna waxaa la doransiinayaa bayna alfay'ati wاtakfiiri aw iطalaaq waxaa la kala dooransiinayaa bayna alfay'ati noqosho wاtakfiiri iyo inuu ka kafaaro guto dhaartiisa inuu noqdo dhaartiisa ka kafaaro guto aw iطalaaq ama furiin ayaa la kala dooransiinayaa goormuu dhaartiisa ka kafaaro gudanayaa kafaaradiisa laba xaaladood oo ka yacni dhaarta dhaartiisa laba xaaladood oo ka kafaaro gudanayaa waa markuu mutlaqan ka dhaarto iyo markuu ka dhaarto muddo afar bilood ka badan amaa hadduu ka dhaarto muddo afar bilood ka yar hadda afar bilood wixii ka yar sharciga u ogol waa dhammaysan karaa oo dhaartiisa waa oofin karaa amaa muddo afar bilood ka badan hadduu ku dhaarto uu yidhaa maalan waxaan ku dhaartay inaanan sanad u dhowaan oo muddo sanada aanan u galmoonin afarta bilood markay dhammaato waxaa la leeyahay laba xaalad mid soo gal reerkaaga u noqo dhaartaada ka kafaaro gudo ama gabadha fasaxoo fur labadaas xaaladood aa la kala dooransiinaya muddada ugu dheer marka ee loo ogol yahay waa arbacata ashhur waa muddada ugu fog waayo nebigu sala allahu calayh wasalam aala min nisaa'ihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam iilaa buu sameeyey laakiin aala min nisaa'ihi shahran hal bil ayuu nebigu alay slat slaam ka dhaartay markaasuu wuxuu u yimid rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii maalinkii sagaal iyo labaatanaad ay dhammaatay ayuu guriga caaisha yimid markaasay tihi yaa rasuula allah aalayta min nisaa'ika shahran muddo bilahaad reeraha ka dhaaratay bay tihi sagaal iyo labaatanaad bishu maraysaa bishii kuuma dhammaanin macnaha markaasuu yidhaahday bishu waxay noqotaa sagaal iyo labaatan waxayna noqotaa soddon marka qofka yidhaahda bilan ka dhaartay sagaal iyo labaatan markay u dhammaato waa imaan karaa waa soo dhoqo karaa macnaha bishu waa dhammaystay bishii sagal labaatan waa ku dhammaataa marka muddadii ugu dheereeda nebiga ilaaga uu sameeyey bil bay ahayd sharciga ama qur-aankana waxaa lagu sheegay inuu haysto ama uu leeyahay arbacati ashhur afar bilood wax ka badan waa mamnuuc waay waxayna yidhahdeen culimmadu muddada afarta bilooda waa muddada ugu fog ay dumarku rag ka sabri karaan waa muddada ugu fog walidaalika xafsa radia allahu canhaa cumaraa weydiiyey cumar bnu khadaab radia allahu canhu asagoo tafaqudaya axwaasha dadka muslimiinta ah ayuu wuxuu maqlay qof dumar ahoo gurigeeda ka dhex hadlayso gabay tirinaysa gabay macnihiisa uu yahay haddaysan ilaahay ka baqan inay zinayso lahayd ninkeedaa ka maqan oo muddo dheer ka maqan cumar radia allahu canh xafsoo weydiiyey wuxuu yidhaahday imisay dumarku rag ka sabri karaan buuyi markaasay tidhi afar bilood cumar radia allahu canhu warqaduu qoray uu leeyahay nin walba oo jeyshka iyo ciidanka ka mid ah muddada ugu dheere reerkiisa uu ka maqnaan karo waa afar bilood afar bilood walba in reerkiisa loo soo fasaxo gurigiisa kusoo noqdo marka muddadaasi waa muddada ugu fog ka badan laga yeeli maayo waaladiina yu'luuna min nisaa'ihim tarabusu arbacati ashhur fain faa'uu faina allaha gafuuru raxiim wain cazamuu alaaqa faina allaha samiicun caliim labadaasaa la kala dooransiina waana labada hadda sheikhu halkan uu ku sheegay aayaddaa laga soo qaatay uma yukhayaru bayna alfay'ati wاtakfiir aw iطalaaq fain imtanaca hadduu diido oo yidhaha maalan furi maayo soona noqon maayo inuu soo noqdo waa diiday furiinkiina waa diiday طallaqa calayhi اlxaakim xaakimkaa ka furaaya qasabaa looga furaaya hadduu rujuuca diido rujuuca laguma qasbi karo oo lama dhihi karo ilaa wa ilaa noqo laakiin maxaa lagu qasbayaa dalaaqa lagu qasbaya marka khiyaar ma leh afar bilood hadday dhammaato khiyaar waa dhammaaday wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin